Culummada gacanta ku haysa masaajidka Majmacul Culuum oo ku yaala degmada Daarussalaan ee magaalada Muqdisho ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka. Dhismaha masjidka ayaa waxaa bilaabay Guddiga Masaajidka, culummada iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ummadda muslimiinta ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka.
masjidkaasoo dhismadiisu ay ka bilaabatay xaafadda degmada ka tirsan ee, daarusalaam gaar ahaan xaafadda xooloqalka masjidkaas oo in badan markaan aragnay asagoo ka- marka hore ka dhisnaa jiingad qof kastoo mu'mina ah waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba in masjidkaas dhismihiisa ay ka qayb qaataan akoonadeeda u furaan quluubtooda ay u furaan maxaa yeelay masjid la dhiso waxaa lagu helaa janno waa lagu dawoobaa caafimaad baa lagu helaa culashaduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qaadaa waxaan muslim- muxsiniinta u sheegaynaa dadka mu'miniinta ah oo dibad iyo dalba joogaan inay masjidkan ku soo darsadaan ciwaanadoodana way arki karaan culummo la yaqaano oo asalkoodu fiican ayaa gacanta ku haayaan diintaa lagu bartaa qur'aankaa lagu bartaa axaadiistaa lagu bartaa ee cilmul aalaha lagu bartaa fiqigaa lagu bartaa wax walba oo jaamacad loo aadaya halkaa lagu bartaa waa la soo xiraystaa insha allahu tacaala waxaan idin sheegaynaa oo idin- yacni idinka codsanaynaa amar maahan waxaan idinka codsanaynaa inaad jeebkiina gacanta gelisaan oo qalbigiinana furtaan insha allahu tacaala maanta waxaan u taagannahay eh, aasaaskii masjidka waxaana sugaynaa insha allahu tacaala inaan mar kale isugu imaano furitaankii masjidka oo aan idin tusino shaqadii aad qayb ka ahaydeen oo guulaysatay oo furitaankii masjid la joogo oo xaflad weyn loo qabanayo iftitaaxa masjidka maxaa yeelay masjid kasta oo la bilaabo asagoo haddana la dhameeyey oo la furaayo ayaa la arkaa kanna kuwii oo kale unbuu la mid yahay hadda furitaankii ayaan joognaaye Eh, furitaankii iyo iftitaaxii bilowga ahayd iyo dhagaxdhigii ayaan joognaa insha allah isagoo dhismay in aan yani isugu imaano oo xafladdii aan ku qabanno lisaanka sadaqo waaye gacanta oo lala galo wax xoog lagu darsado sadaqo waaye kiisha miinda anaga keena sadaqo waaye ninkii maaragtay tabartiisa ay dhan tahay hal addoonaa ku filnoo dhihi kara wax dhiman ba anaa dhisaa dhihi kara muxsiniinta waxaan ugu baaqaynaa inay kasoo jawaabaan intii maaragtay ka qayb qaadata muraadkooda allah sahlo intii qira keenta muraadkooda allah sahlo culimmadii na baraarujisay oo baaqa u dirtay maaragtay dadka muxsiniinta ayakana muraadkooda allah sahlo adduunya fi nacma aakhira fi aljanna insha allah wixii maaragtay duco iyo waxa aba masaajidkan noogu filan maalin walba aan soo xaadirno hawsha aan wax ka qabanno culimmadana waa u ducaynaa muxsiniintana waa u ducaynaa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد Bulshada ku nool xaafadda Daarussalaan ee magaalada Muqdisho ayaa baahi badan u qabay masjid ay ku cibaadaystaan.